إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fuliyey duqeymo iyo weerar foolka fool ah kuwaas oo qaarkood khasaare sababay waxaa puntland ka bilowday kufsi ka dhan ah ragga iyadoo saddex nin ay halkaasi ku kufsadeen wiil yar hay-adda al ixsaan ayaa deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ka qaybisay deeq kala duwan taas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo danyar ah khilaafka madaxda dowladda federaalk ayaa la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay siyaasado kale oo daaha hoostiisa laga hagayo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaalada odayaal hor leh oo wax ka soo xulay xildhibaanada iskuna dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab salaad roobdoon ah ayaa laga tukaday qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato dad muslimiin ah oo maxaabiis u ahaa yuhuudda ayaa lasoo sheegayaa in ay baxsadeen intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fuliyey duqeymo iyo weerar foolka fool ah kuwaas oo qaarkood khasaare sababay faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxa ay fuliyeen weeraro badan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa xalay qarax waxay ku weerareen fariisin laga ilaaliyo tendhada afasyoone ee magaalada muqdisho halkaas oo ah goobta doorashooyinka u astaysan isla gobolka banaadir ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin jaamacadda gaheyr isla magaalada muqdisho shalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah oo ka baxay magaalada kuna jeeday deegaanka ceelasha biyaha shalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar foolkafoola ku qaadeen goob isbaaro u tiile ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku taalla duleedka degmada dayniile halkaas oo lagu magacaabo sakiiro hal askari ayaa lagu dilay halkaasi kaas oo laga furtay qori iyo boosh uu watay ciidamadii kale ee goobta ku sugnaa ayaa cagaha wax ka dayay si ay naftooda ula baxsadaan dhanka gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxay madaafiici ku garaaceen fariisin ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka ceelbaraf waxaa lagu warramaya in halkaa khasaare uu ka dhashay laakiin faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay madaafiici ku garaaceen saldhig weyn oo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha duqeyntaas waxaa ku dhaawacmay saddex ka mid a ciidamadii goobta joogay midkood waxaa la sheegay inuu ahaa sarkaal laba xidigla ah waxaana magaciisa lagu sheegay cabdikaafi isla walaada shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay gelinkii dambe ee shalay madaafiic ee ku garaaceen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka awdheegle dhanka gobolka hiiraan xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin magaalada beledweyne gaar ahaana halka loo yaqaan buundaweyn waxay ka fuliyeen qarax waxaana lagu weeraray askar halkaa ku sugnaa ugu yaraantii saddex askari ayaa waxaa la xaqiijiyeen halkaa ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka bari ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ku dhowaad shan iyo toban madfac ayay shalay ku garaaceen saldhig ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin deegaanka af urur ee duleedka boosaaso wixii khasaare ee maamulka puntland halkaa ku gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin waxaa muuqata in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay hadba sii labanlaabayaan weeraradooda ka dhanka ah shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya tilaabooyinka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin qaadayaan waxay quus gelinaysaa shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya oo kuwaas oo isu arka la-aantii in aanay tallaabo qaadi karin waxaa puntland laga soo sheegayaa kufsi ka dhan ah ragga iyadoo saddex nin ay halkaasi ku kufsadeen wiil yar faahfaahinta warkaasi waxaa halkan inooga soo jeedinaya waryaheena hashim cabdinaasir wararka ka imaanaya waqooyiga gaalkacyo ee uu ka arrimeeyo maamulka puntland ayaa sheegaya in rag badan wiil yar oo saddex iyo toban jir ah ay kula kaceen falka qoomuluudnimada saraakiil ka tirsan maamulka puntland oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ragga falkan ku kacay ay xukun dil ah ku fili doonaan inkastoo dastuurka ay ku dhaqmaan maamulada ku daaban shisheeyaha oo bannaynayo waxa loogu yeero xeerka jinsiga oo ay qoomuluudnimadu ka mid tahay taas oo ka dhigan nin biyo ku dhex jira oo haddana qoyaan iska ilaalinaya maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee degmada gaalkacyo waxay ku dhawaaqaysaa xukun ciqaabeed tirsigiisu yahay saddex boqol iyo hal kaas oo ay ka ahaayeen eedaysanayaal eedaysanayaasha kale ah xuseen shaamil maxamed cali lix iyo toban jira sakariye cabdiraxmaan siciid lix iyo toban jira ina fardowso iyo bishaar mukhtaar maxamed labaatan jira ina muxubo kuwaas oo ku eedaysnaa ama uu ku soo eedeeyey xafiiska xeeraaninta gobolka mudug kufsi wadareed magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi cabdifataax sheekh xuseen jira ina fardowso uu qareen u yahay qareen siciid axmed faarax xukunkan uu sheegay maamulka puntland inay ku ridayaan raggan ayaa ka dambeeyey kadib markii qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ay cadaadis kala kulmeen kuwaas oo sheegay inay tallaabo qaadi doonaan haddaan falkan guracan waxba laga qaban walow aan la ogayn sida uu u dhaqangelayo xukunka raggan lagu riday maadaama hay-ado u ololeeya ficilka qoomuludnimada ay ku sugan yihiin deegaanada puntland kuwaas oo laga yaabo inay maamulkaas cadaadis ku saaraan inaan xukunkaas la fulin goobaha uu ka arrimay maamulka puntland ayaa hore loogu kufsaday gabdho saddex iyo toban jiryaal ah taas oo hadda kusii darsatay in wiilashiina lagu daro fasahaadka ayaa kusii badanaya meelaha ay waddanka ka joogaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban halka walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan ka dhicin falalka noocaas oo kale ah haddii ay dhacdana la mariyo dadkii ku kaca waxa ay ka qabto shareecada islaamka sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed daahir hay-adda al ixsaan ayaa deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ka qaybisay deeq kala duwan taas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo danyar ah maalin arbaca ah toddobiyo tobanka bishan muxaram dad badan oo ku nool tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada wallawey ayaa isugu tegay deegaanka ceelcadow oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkan waxaa gurmad lixaad ah lagu gaarsiiyey afar boqol iyo konton qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah deegaanada ay ka kala yimaadeen dadkaasi waxaa lagu qaybiyey ceelcadowaa laamalooxshe shawli mareer shawli ciise goobaale leego kabaqori sahweyn cabdi cali burka bariweyne iyo ceelcadow ceelcadow waxaa sidoo kale raacaya beergaras weyn goobaale yaaqbari weyne cumow cali laamalooxshe bansuuf iyo leego barxad weyn ayaa la safay raashinka iyadoo qof welibana uu ku dul fadhiistay siddeed shay oo ah waxyaabaha loogu talagalay in qoyskiiba uu qaato qoysaska waxaa ku jiray kuwa aad u nugul oo sannadkan jiilaalka jiray darteed kaga baaqday inay tacbadaan beerahooda waxay isugu jireen haween iyo rag waxaa ka dhex muuqday dad da' ah oo u baahan kaalmo kuwaas oo caawinaad ka helay shabaabulmujaahidiin qaar ka mid a dadkii la siiye kaalmada ayaa la hadlay idaacadda alfurqaan iyagoo ka sheekeeyey siday u dareemayaan mucaawinada ay ka heleen jamciyadda samafalka alixsaan oo kaashanaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maanta waxaan helnay haaf bariis haaf bur ruuc sokore saliid daayad busto tamar waxaan mahad celinaynaa dowladda islaamka eh oo ilaahay sabab ugu dhegay deegaanka soonada goobaan le cabdulaahi ibraahim aliir waxaan u haystaa busto iyo caawa saliid eh jaayad bur bariis tamar sokor waa nookow maanta kuu horaysa haa xaliimo bur bariis saliid bac busto sonkor war haddee aaday u fiican tahay magacayda cali isaaq cali isaaq maanta kahor maxaa qaadateen waxaan ku fadhiyaa loor badar eh sujaayid katiifad laba caagoo saliid eh laba kiilo tamir eh aan ku fadhiyaa alxamdulilah goobta saddexaad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxyaabihii laga bixiyey iyo qoysaska qaatay tiradooda iyo sida iyagu arkeen waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa warbixinta saddexaad insha allah
waad mahadsan tahay maxamed daahir khilaafka madaxda dowladda federaalk ayaa la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay siyaasado kale oo daha hoostiisa laga hagayo sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan tan iyo markii ay cirka isku shareertay xiisada ka dhalatay warkii ay hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka ku iclaamisay geerida gabadha la yidhaahday karaan tahliil oo ka tirsanaa disle hay-addaas ayaa waxaa dibadda u soo baxay dagaal hoosaad iyo khilaaf ka dhexeeyey madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble ikraan waxaa gurigeeda ugu wardambeysay laba bilood ka hor kadib markii uu xilli habeen ah u yeeray taliyaha sirdoonka fahad yaasiin xaaji xilligaas oo ay horay usii qaadatay wixii dukumiinti ama xog aha ee u yiilay iyo kombiyuutarkeedii gaarka ahaa eheladeedu waxay sheegeen in lagu qaaday gaari ay sirdoonka dowladdu leeyihiin muddo laba bilood ah oo ay gabadhan hooyadeed baadigoobaysay ma jirin wax war ah oo kasoo baxay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba laakiin rooble ayaa toddobaadkan fursad u arkay inuu ka faa'iidaysan karo dareenka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka caraysan dilka gabadha taasoo haysatay dhalashada dalka ingiriiska lana soo shaqaysay hay-ado kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha xilka qaadista uu rooble ku sameeyey fahad yaasiin taliyaha nabad sugidda iyo go-aanka uu farmaajo uga soo horjeestay arrintan waxay sii hurisay isnaceebkii ka dhexeeyey madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyadoona arrintan ay sheedda sare kala socdeen shisheeyaha gacanta ku haya siyaasadda dowladda federaalka haddaba khilaafkan ayaa u muuqda mid keeni kara gacanka hadal iyo in ciidamada dowladda federaalka ay la kala saftaan labada mas-uul oo u muuqda kuwo ku oorkacsanaya bulshada maadaama ay ku jiraan ololaha diyaargarowga doorashada markasta la eega sida ay wax ku socdaan waxaa la dareemi karaa in qolyaha loogu yeero beesha caalamka ay awood dheeri ah siinayaan rooble ayna doonayaan inay u soo caanbixiyaan sidii nuurcadde oo kale sanadkii markii la iska horkeenay cabdulaahi yuusuf iyo ra-iisul wasaarihiisii nuurcadde waxaa looga dan lahaa ujeedo la mid ah tan maanta laga leeyahay colaadda ka dhex xaloolsan farmaajo iyo rooble taasoo ah in shacabkii dhibanaha u ahaa farmaajo kana niyad jabay taageerada nidaam dambe oo ay shisheeyuhu leeyihiin in rooble loo tusiyo nin halyey ah oo aan ogolaan karin xadgudubka si shucuurtooda loo dejiyo maskaxdoodana loo bedelo taariikhda ayada ayaa isa soo celisa markii laba kun iyo toddobada iyo laba kun iyo sideedii ay bakaaraha dhacayeen ciidamadii dowladdii cabdulaahi yuusuf waxaa dadka intiisa aan siyaasadda la socan loogu beenguuray nuurcadde oo yidhi ma ogolaanayna in ciidanka dowladda ay dhacaan bakaaraha xilkiina ka qaaday raggii garbaha u ahaa cabdulaahi yuusuf iyo shariif oo wadaad dhuuntay uun lagu ogaa oo madaxweyne laga dhigay dowladaha reer galbeedka ayaa u muuqda kuwa hal taariikh iyo hal nidaam unugu soo celcelinaya soomaalida sida uu warkan ku faahfaahinayo waryahana zakariya cumar warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaalada odayaal hor leh oo wax ka soo xulay xildhibaanada iskuna dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye gaaladu waxay nagu dhex faafehe federaal wuxuu yahay haddan gabay ku falleeyo waa kala fogayn reerihii shalay fayobay waa qayb ka mid ah muuqaalada ay baahinayso idaacadda islaamiga ah eelfurqaan islamarkaana ay ka soo muuqanayaan ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka qaybtan ayaa waxaa ka soo muuqday ergada kale ah saalax cabdi cali cabdulaahi xasan warsame iyo yuusuf macalin xuseen kuwaas oo qayb ka ahaa ergadii ka socotay maamulka galmudug islamarkaana u codaysay xildhibaanada ku matalayay baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo markii ay maqleen cafiska xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u fidisay ergada soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah waxa ay sheegayaan in si weyn loo soo dhoweeyey islamarkaana ay go'aansadeen inaysan dib ugu noqon falka ay ku dhaceen bismi illaahi raxmaan raxiim anigoos ah saalax cabdi cali maxamed kasoo jeeda beesha tumaal doortay xildhibaan yuusuf xeele ka qaatay lacag dhan shan boqoloo doolar ka tanaasulo wixii uu markaa ku jiray kadib markii baaq noogu timid xarakada baaqina waa aqbalna waan imaanay si wanaagsan oo qurux badan baa nagula soo dhaweeyey kana qaata lacagti baan iloobay shan boqol aniga oo ah cabdulaahi xasan warsame deegaan doorashadeenu ahayd cadaado galmudug ah sacad u codeeyey xildhibaan ubax tahliil waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ka laabtay ficilkaas asaga ah bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhaha yuusuf macalin xuseen oo ka dhashay qabiilka la yidhaha cali gaaf waxaan ka galay doorashadii galmudug gaar ahaan magaalada cadaado waxaan doortay xildhibaanka magaciisu yahay cabdulaahi ama jineer cabdulaahi cali xasan intaas xadakadaa noo yeertay waa soo ajiibnay si fiican oon mathal lahayn aana loo soo dhoweeyey muuqaaladan ay baahinayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa ka soo muuqanaya qaar badan oo ka mid ah ergadii wax ka soo xushay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee shisheeyaha uu dhisay halka uu warkan idinkaga imanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan salaad roobdoon ah ayaa laga tukaday qeybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato faahfaahinta warkaas waa kan mahad cubayd magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee n f d kuna hoos jirta gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa maalintii shalay oo isniin ahayd laga dukaday salaatul istisqaa ama salaada roobdoonka waxaana u sabab ah in la dukado salaadan abaaro ba-an oo halkaas ka jira mid ka mid ah ducaadda ku nool magaalada gaarisa ayaa sheegay in roob la-aanta dhacday ay sabab u tahay macaasida faraha ka baxday
roob la-aanta iyo jiilaalka iyo daaq la-aanta intaba nolosha noolaha waxay ku xidhan tahay biyaay ku xidhan tahay biyuhuna dicerka ka imaanayn waa fi samaa'i risqukum wamaa tucaduuna yurilaah risqigiinu samadu maaragtay xaggeeda yuu ka imaani oo uu ku xidhan yahay iyo waxa laydin yaboohay ay jannada ka mid tahay marka haddii roobkii la waayey asbaab baa keentay roobka in la waayo asbaabta keentana maxaa weeye xumaanta iyo macaasida iyo dulmiga la sameyn hayo wey aada iyo aad way addoommihii maaragtay dan oga laheen wixii maanta la sameyn hayo rag iyo dumarba xumaantii ha badatay haddii ilaahay subxaana wa tacaala roobkiisuu reebtay marka laga soo tago abaaraha iyo roob la-aanta ka jira halkaas waxaa dadka ku nool deegaanadaas u dheer hoos u dhac weyn oo ka jira xagga adeegyada bulshada waxaana sabab u ah gumaysiga ay dowladda kenya ku hayso dadka ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee naga maqan halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dad muslimiin ah oo maxaabiis u ahaa yuhuudda ayaa lasoo sheegayaa in ay baxsadeen ugu yaraan lix maxbuus oo falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyey in ay kasoo baxsadeen xabsiga sumcad xun ee ay leeyihiin yuhuudda kana furan dhulka muslimka ah ee gumaysiga ku jira maxaabiista ayaa la sheegay in ay kusoo baxsadeen god ay ka qodeen gudaha xabsiga iyadoo aanay war ka helin ilaalada xabsiga waxaana u suura gashay in si qarsoodi ah ay halkaasi uga soo baxsadaan soona gaaraan goobo aamin ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo arrinkaani ka hadlay ayaa waxa uu ku tilmaamay dhacdo halis badan oo uu sheegay in ay halis ku tahay ammaanka islamarkaana ay keensanayso in la bixiyo dadaallo ballaaran oo xagga amniga ah tallaabada ay maxaabiistu ku soo baxsadeen waxaa aad ugu farxay muslimiinta caalamka sidoo kalena waxaa aad u soo dhoweeyey kooxaha muqaawamada falastiin kuwaas oo howlgalka ay ku soo baxsadeen maxaabiista ku tilmaamay mid halyeynimo ah waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah maxaabiista ka soo baxsaday xabsiga yuhuudda ay ku xukunaayeen xabsi daa-in balse allah khatartii iyo kadib dadaallo ay sameeyeen waxa ay ku guulaysteen in ay ka soo baxsadaan xabsiga yuhuudda maamulka yuhuudda ayaa waxaa xabsiyadiisa si dulmi ah ugu xiran kumanaan maxaabiis muslimiin falastiiniyiin ah kuwaas oo inta dhulkooda xoog loogu qaatay haddana dembi looga dhigay in ay ka hor yimaadaan gumaysiga warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa